fadhiga lagu bixiyey lacagta ay shaqaalahaygaad iska soo aruuriyeen si ay ugu caawiyaan dhismaha biyo-xidheenka ee etoobiya waxaa lagu qabtay xarunta aygaad ee caasimadda jabuuti waxaana goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee urur goboleedka igad safiirka etoobiya u jooga jabuuti qaybaha kala duwan ee shaqaalaha iyo madaxda igaad iyo sidoo kale safaaradda marti sharaf iyo suxufiyiin waxa ayna gaaraysay lacagta loogu deeqay maanta biyo xidheenka konton kun oo doolar oo qayb ka ah lacaga ay shaqaaluhu ugu talagaleen inay ku caawiyaan biyo xidheenka oo ahayd laba boqol iyo konton kun oo doolar xogayaha guud ee urur goboleedka igad maxbuub macalin ayaa safiirka ku wareejiyey lacagtaasi waxa uuna intaa kadib la hadlay warbaahinta annagu ah shaqaalihii igaad oo idil dee meel walba joognaba laakiin khusuusan kuwa hadda xaadirka ku ah jabuuti in aan siino kalkaala ilaa iyo konton kun oo dollar ah lacagta america annagoo ku kaalmaynayno dhismada biyoxirka la yidhaahdo gard ee ka socdo waddanka etoobiya horaan waxaan bixinay kalkaale hore oo ilaa iyo boqol kun oo dollar ah waxaana horaan ballan qaadnay in ilaa iyo laba boqol iyo konton kun aan bixin doonno hadda waxaa noo soo hartay boqol kun oo kale marka haddii ilaa yidhaahdo hadda ilaa iyo waqti dhow lacagta annagaa iska aruurinaynaa shaqaalaha baan u aruurinaynaa waana xisaabtaasna waan kaamil garayn doonaa sabiirka wuxuu sheegay in ilaa iyo boqolkiiba lixdan sixty percent uu diyaar yahay si fiican uu u socdo maaragtay faa'iido badanna laga laga gaari doono ayuu noo sheegay marka waa arrin aan ku faraxsannahay oo ma aragno mashruucan mashruuc etoobiya ahaan ah oo ma aragno waa mashruuc maaragtay gobolkan oo dhan ah maxaa waay koraanka laga soo saaro etoobiya waxaa laga isticmaalaa jabuuti waxaa laga isticmaalaa sudan waxaa laga isticmaalaa eritrea waxaa laga isticmaalaa kenya kenya hadda dhawaan way xiranaysaa koraankaasoo lagu xiri doono midka kale laga sameeyo east africa ilaa iyo maaragtay koonfur africa oo gaari doonaa xaqiiqdii waana horumar weyn dhinaciisa safiirka oo ah madaxa safiirada wadamada ku bahoobay urur goboleedka igad ayaa uga mahad celiyey madaxda iyo shaqaalaha urur goboleedka igad waxa uuna sheegay inaysan iyagu gooni u lahayn biyo xidheenka ee uu yahay mid ay degmadoo dhani wadaagi doonto xubnaha ururka igaad iyo saaxiibada la shaqeeya ayaa dhinacooda soo dhoweeyey waxayna farxad ku tilmaameen in la isku tashado oo aan cid kale loo baahan ma aha markii ugu horreysay ee shaqaaluhu ay bixiyaan lacag waxa ay horey u bixiyeen boqol kun oo dollar waxaana lacagtii ay u qoondeeyeen caawinta biyo xireenka oo ahayd laba boqol iyo konton kun oo dollar hadda ku harsan boqol kun oo dollar iyagoona goobta ka sheegay inay bilaabayaan aruurinta boqolkaasi سعيد فارح هون كيبل تيفي جيبوتي